kiiska dacwadda nin ku eedaysan dilka gabar soomaaliya oo toddobaadkii hore lagu dilay waddanka maleesiya ayaa saaka dhegaysiga dacwaddaasi waxa ay ka bilaabatay maxkamad ku taala waddankaasi haddaba waxaa maxkamadda ku sugan sihayaha safaaradda soomaalida ee waddankaasi maleesiya ahna qunsulka safaaradda marwe amaal maxamed saciid hogaamo ibraahim cumar baafo oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa marka ugu horreysa waxa uu weydiiyey kiiska dacwadda iyo natiijada hordhaca ah ee saaka la gaaray waa mahadsantahay ibraahim cumar baafo waan dhowahay waxaan ku sugannahay maxkamadda waxaana haata soo gabagaboobay eedaysanihii xukunkiisii waxaana loo loo ballamiyey sagaalka may in maxkamadiisa loo qaadi doono high courtka maxkamadda darajada sare ee waddankan waayahay eedaysanaha markii la keenay goobta idinku ma aragteen markuu sii gelayey yaase gudaha galay oo oo soomaali ah oo ka qayb galay dhegeysiga dacwadaasi ha eedaysanaha markii la keenaya waan joognayn goobta ayaa ku sugnayn waxaana dacwadda dhegeysigeeda nooga qayb galay yar ehelada ka mid ah dahabo cumar waa tahay amaal dhanka kale gabadha waxaa idiin qorshaysan sidaaad sheegteen maanta oo jimcaha inaad aastaan goormay aad aasaysaan dahabo waxaan aasaynaa dahabo abaaraha labada duhurnimo markii salaada jumcaha laga soo baxo kadib waxaana loo sameynayaa aas maamuuseed ay kasoo qayb galayaan dhammaan soomaalida ku dhaqan dalkan iyo safaaradda soomaaliya waxaana maanta farxad iyo guul ah in waxa weeye dahabo aaskeedii iyo ay isku soo beegmaan in ninkii maxkamadda la geeyey eedaysanaha ahaa marka aaskeedii iyo cadaalad uhelidii dahabo ayaa maanta isku soo beegmay dhanka kale soomaalida degan maleeshiya waxay u badan yihiin amaal dhallinyaro gabdho iyo wiilalba arrintanna aad bay uga baqeen markii dilkan uu dhacay safaaraddu maxaa u qorshaysan kiiskan dahabo maxaa laga baran karaa runtii kiiska dahabo ku dhacay waxay u noqon kartaa cashar kaas oo aan ku dhiirigelinay dhallinyaradana aan u sheegnay in kaysaska noocaan ah inta aysan dhicin ka hor digniinahooda markay arkaan ama digooda ay la soo wadaagaan safaaradda iyo xarumaha booliiska oo markaa ugu horeeya ay la wadaagaan si khatarta noocaan oo kale a looga hortago markii hore qoyska dahaba waxay idinka codsadeen in meydkeeda soomaaliya aad usoo gudbisaan sidey marka idinku suur gashay maanta in halkaas aad ku haastaan waxaan la xiriirnay qoyskii dahabo maamadii iyo dhammaan ehelkeedii waxaana u sheegnay inay suurtagal ahayn meydka in lasoo dhoofiyo sababo badan awgood marka waalidiintiina way ku qanceen waxayna mas-uuliyaddaas u xil saarteen safaaradda soomaaliya inay gabadhooda u aasto oo annagu markaan u sheegnay booskii waalid iyo walaalba inaan u buuxin doono waa tahay ugu dambeyn amaal bisha meey horaanteeda ayaa kiiskan loo gudbiyey maxkamadda sare maxaa marka aad is leedahay waa laga filan karaa inuu kiiskan ku soo gebagaboobo arrinta dilka allah u naxariistay dahaba cumar ibraahimow waa sagaalka bisha meey baa loo ballamiyey in kayskiisa la geeyo maxkamadda sare waxayna kusoo gebagaboobaysaa cadaalad siday booliiskuba noo ballan qaadeen waddanka maleysiana waa waddan islaamah oo sharciyo iyo shuruuc uga degsan yahay dilalka noocaan oo kale ah ciddi geysata falalkan amaal maxamed siciid hogaame oo ah siihayaha safaaradda soomaaliya islamarkaana ah qonsulka safaaradda soomaalida ee dalka maleeshiya aniguna waa ibraahim cumar baafe oo jooga magaalada melbourne ee dalka australia